haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii waa go'aankaaga oo ah barnaamij ka hadla arrimaha dhallinyarada oo habeen kasta saacadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijkeennuna caawa wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada iyo ciyaaraha ciyaaraha ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin aalad loo isticmaalo isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhallinyarada sidoo kale ciyaaraha ayaa door muhiima ka qaata wacyigelinta dhallinyarada iyagoo ka badbaadin kara dhibaatooyinka kala duwan ee dhallinyarada lasoo darsa dhallinyarada soomaaliyeed oo colaado iyo dhibaatooyin kale ay ku habsadeen ayaa waxaan muuqan qaybihii ciyaaraha ee dhallinyaradaasi ka hor istaagi lahaa dhibaatooyinkaasi haddaba warbixinteenna ugu horreysa ee barnaamijkeenna oo ay magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abuukar ayaa waxay ku eegeysaa doorka ciyaaraha ee dhallinyarada iyo sida ay ciyaaruhu uga qayb qaadan karaan dhinaca nabadda soomaaliya isboortiga ayaa waxa uu qeyb ka yahay waxyaabaha sida aadka uga qeyb qaato isdhexgalka bulshada iyo badbaadinta ubadka iyadoo marka laga yimaado ciyaartooyda ka qayb galaysa tartamada socdana ay dhanka kala daawadaan kumanaan ruux oo hamigooda uu ciyaaruhu yahay kusimaha xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud doctoresa khadiijo aadan daahir ayaa v o a u sheegtay in tani ay sababtay in ay abuurmaan bulsho isku xiran iyo horumarka maanta uu dalku ku jiro
haddii aan ka hadla doorka ciyaaraha fudud ciyaartooyda soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud waxay ka qaateen door lixaad leh sababtoo ah bayska waxaan kasoo bilownay dugsiyada degmooyinka kadibna naadiyada marka ciyaartooyda waxaan ugu talagalnay in aan kasoo xulno dugsiyada sanadkiiba waxaan qabanaa mar sanad dugsiyeedka waxaana nooga soo baxo ciyaartooy anagoo agadan leh ciyaartooyda laacimiinta qaranka ama ciyaartooyda naadiyada ciyaartooyda dugsiyada iyo ciyaartooyda degmooyinkaba inay isdhexgalaan si ay qabiil iyo ehel iyo isku raadsan ay walaaltinimo iyo saaxiibtinimo u wada shaqeeyaan marka meeshaas waxaan ka abuurnay inay isdhexgal sameeyaan si nabadii iyo ay u fahmaan horumarka wadanka haddaba ciyaaruhu siday uga qeyb qaadan karaan nabadda dhallinyaradana uga celin karaan dagaalada waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale khadiijo oo haddaan kasoo biloawno waagii istaadi muqdisho furneed ciyaartooy badanoo hadda annaga laacibiin qaran noo noqday oo waxaa jira ahaa ciyaartooydii warafka markaan kasoo bilaabo fasti markay arkeen in aan ciyaar meesha ku qabanayn istaadi muqdisho naga codsada inay soo galaan haddana noo noqday laacibka qaranka sidii kaneec oo kale cabdinaasir siciid waxaa jirta ciyaartooy badan oo aan ayagoo meelaha fadhiyo jaad cunaya annagoo orod dheer maaratoon sameynayno sidii macaanow kale isagana nooga orday ciyaaro international kadib garoonka noogu yimidoo inuu ciyaartooyda soo daba orday yiri waxaan rabaa ciyaarihiiaan rabaa asagana aan ka badbaadinay iyo ciyaartooy fara badan oo aan barnaamijyadii dambe ee waayadan dambe wadanka ka socday aan u abuurnay barnaamijyo orod oo dugsiyo ah kuwa naadiyo ah si xoog la aga badbaadin waa badan yihiin hanaankii dowladii hore ee taageerida isboortiga waxaa bedelay shirkado ee ganacsato soomaaliyeed kuwaas oo dhiiragelin u sameeya ciyaartooyda inkastoo tasiilaadka aanay wada dabooli karin baahiyaha ciyaaraha dalka haddana bahda isboortiga soomaaliyeed ayaa gunta u xirtay in marnaba soomaaliya aanay ka baaqsan fagaarayaasha ciyaaraha walow meelo hore ay kaga haraan cabdi cabdulle baasaale waa garsoore caalami ah annagu burburkii markuu wadanka burburay annagu dadaal fara badan ayaan sameynay sidii uu cayaartooydii aysan u kala burburin dadaal fara badanna waa sameynay oo waxawaaye garoommadii maadaama ay iska burbursanaayeen haddana waa xaaqanay oo waxawaaye wax nadiif ayaan ka samaysanay waxaa marka mar walbana waa aragtaan mataqaana participation aan nahay oo mar walba aan ka qayb galno cayaarihii adduunka meel walba olympic gameski iyo wax walba aan ka qayb galno sababta waxaan ugu kaliftan waxawaaye inaan ka jiifanin burburka wadanka ka jira dartiis inaan u jiifanin oo annaga meeshii aan ku ordi karnaba aan ku qabsano wixii cayaaro ah oo eventi ah oo macluumaadkeena oo aad uu tasiilaadkiisa uu iskaga yaryahay haddana aan rabno inaan gaarno adduunka intiisa kale hadda cayaarihii olympic gameska ugu dambeeyey waa aragtaan waxyaabaha adduunka ka dhacayay inkastoo aan dadaalkiina faraha badan oo mataqaana oo iska iska yaraa laakiin aan rabno sanadee soo socda mataqana laba kun iyo afar iyo tobanka lagu qaban doono haddii aln brazil in mataqaana wax badan ay ka qaban doonaan xiriirka soomaaliya muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxaa dhowr joor oo hore lagu qabtay koobab lagu maamuusaya isdhexgalka bulshada oo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciyaartooyda qaarkood waxaana ciyaartooyda lagu soo xulaa inta badan tartamada dugsiyada waxbarashada gobolka banaadir si ciyaartooyda junior-ka loogu furo tababaro zakariya muxudiin maxamed ayaa ka mid ah dhallinyarada ku haminaysa in ciyaaraha mustaqbalka ay ka gaaraan oo dhowaan laga qaatay dugsiyada waxbarashada tartan loo qabtay
aday heerka kuwaadan kasoo bilaabay dugsiyada kuwaadan kasoo bilaabay ilaa heer saran umaaday haddana waxaa ku hami dheera inaan qaran u ordo waxaan ahay marka hore inan xiiseeyo futboolka gacanta iyo oradka iyo kubadda banooniga lugta hadda waxaan rajeynayaa inaan kubadda oradka aan ordo inkastoo marxalada adag uu soo maray isboortiga soomaaliya ayaa mustafa cabdiraxmaan majacase guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha gobolka bari uu qabaa in hadda isboortiga uu sidii hore ka sahlan yahay ciyaaraha puntland waa sideed gobol sideedda gobol dhammaantood tartamo baa laga qabtaa kooxaha ka dhisan xaqiiqdii marka la yidhaahdo heer puntland kooxaha ay leedahay waa labiiyo toban kooxood oo gobolada dhan kasoo jeeda oo heer puntlandah marka tartamadan wadno heerka labaad iyo heerka saddexaad marka la isu geeyo tiradooda heerka labaad waa soddon isteed kooxood soddon steeda kooxood waxay ku mataanaysan yihiin shirkadaha iyo ganacsatada boosaaska jira magacyadooda ku cayaaraan kuwana xaafaday ku cayaaraan tartamadaasi waxaan adkaynaa amnigooda iyo garsoorkooda tartamada sidiisa amniga garsoorka ku socdaa tan kaloo jirtana waxa waaye xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo xilligan waxaa la helaa qalabkii oo dhammaystiran waagii hore waxaa dhici jiray inaan la helin qalab dhammaystiran kabiyo ay ku yaryihiin wadanka laakiin hadda adduunka kuwa laga isticmaalayo magaalada laga helaya cayaartooyguna hadduu haysto qalab dhammaystiran oo kamaniga u gadaayo dhiirigelin fiican bay noqonaysaa tartanka gobolada ee kubadda cagta soomaaliya ayaa labaatan sano kadib bishii diseembar sanadkii labada kun iyo tobankii lagu qabtay magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal kaasoo ay ka qayb galeen shan iyo toban gobol gobolka banaadir ayaa ku guulaystay tartankaasi garsoore baasaale ayaa u arko sannado kadib fursaddii ugu muhiibsaneed ee ciyaartooyda soomaalida ay kulmiso gal bulsho lagu heli karo sababto annagu waxaan aragnay ayadoo qad cagaaran jira waddankan aan aragnay oo mataqaana laba qayb loo kala yahay haddana waa burburinay sababto aan burburinay waxay ahayd isboortigii ninka guddigaa ka yimaado ninka guddigaa kadib waa isu soo tallaabayeen waxaa burburiyay keliya aan dhihi karnaa oo isboortiga ayaa burburiyay waxaa soo idil dowladnimada haddii jirta xataa isboortiga ayaa ayaa keena aan jecel aan dhihi karnaa haddii albu qof walba oo markaasi meel walba aad tegtid amba guri kasta aad tegtid amba meel kubad lagu dheelaya amba meel orod lagu sameeya hadda aragtid waxa waaye ummaddii o dhan ay kusoo yaacayso sababtoo ah awalka hore annaga saan ma ahaa jirna markii qori iyo waxbaan ka baqi jirnay laakiin hadda maanta waxa waaye waa lasoo kulli waa lasugu yimid nin walba macal gabdho macal wiil kulli waxaa waaye inay dhalooyinkan daawadaan isboortigiina yimaadaan meel al meeshii mataqana xiriiradan kala duwan ay ku yimaadaan xiriiradan kala duwan markay cayaar qabtaanba in ay mataqaana dad macluumaad aan ka haysan xataa ay yimaadaan ay bartaan oo qaar badana xataa qoryihii laga dhigo oo isboorti ahaan hadda ku biireen oo badan oo tiradooda aan cadimin karin hadda soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa ka jira kooxo kala duwan oo kubadda cagta kolayga ee ciyaaraha fudud oo herarka koowaad iyo labaad iyadoo goobaha lagu ciyaaro ee garoomada muqdisho qaarkood sida istaadiyo banaadirna hadda la dhigay cawska dabiiciga ee la dhigo garoomada caalamiga iyadoo xiriirka kooxahana ay ku dadaarayaan sidii kooxahaasi ay horumar ku gaarsiin lahaayeen waxaana dhanka kale ciyaaraha ay qayb weyn ka qaateen arrimaha nabadda gobolka banaadir iyo isdhexgalka bulshada soomaalida saynab abuukar v o a muqdisho
waa tahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga somalilan ayaa dhallinyarada ku nooli waxay xiliyadan dambe xiiseeyaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay u arkaan mid ay ku madadaashaan haddaba wariyaha v o eda ee hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixinuu noo soo diray ku eegaya booqasho uu ku tegay xarun si gaar ah loogu baro dhallinyarada gaar ahaan hablaha ciyaaro ay ka mid yihiin kuwa hidaha iyo dhaqanka ee soomaalida dhallinyarada iyo ciyaaruhu waa laba shay oo si aad ah isugu lamaan dhallinyaraduna waxay wakhti badan ku qaataan inay ku madadaashaan ama xirfad ka dhigtaan cayaaraha kala duwan waxaa ugu caansan marka cayaaraha iyo dhallinyarada soomaalida laga hadlayo waa kubadda cagta waxaana soo raaca kubadaha kolayga gacanta cayaaraha fudud iyo kuwo kale oo tiro badan somalilan haddii aynu soo qaadanno tusaale ahaan cayaaraha ugu caansani waa kubadda cagta waxaase jira xilligan cayaaro si aad ah ugu soo badanaya oo ay dhallinyaradu aada u xiisaynayso waxaana ka mid ah cayaaraha kala duwan ee hiddaha iyo dhaqanka waxaadna masraxyada kala duwan ku arkaysaa dhallinyaro kala duwan oo kusoo badanaya in ay xirfad iyo madadaalo ka dhigtaan ciyaarista ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee kala duwan khadro kaliil cabdi oo madax u ah xarunta sogsa oo ah xarun dhallinyarada lagu baro cayaaraha kala duwan oo ay ku jiraan cayaaraha hiddaha iyo dhaqanku ayaan kula kulmay xarunteeda khadro kalil cabdi waxaan ku dhex suganay xaruntan sogsa oo dee galabta dhalinyaro badan baa ku ciyaarsa bal horta waxaad sawiriga siisaa bal dhalinyarada somalilan iyo dhinaca ciyaaraha kala duwan gaar ahaan bal xaruntan oo kale farjar waad mahadsan tahay markan kaaga waramo ciyaaraha kala duwan horta dee imka sanadadii u dambeysay labaatankii sano u dambeysay ciyaaraha waxay dadku yaqaanaanin kubadda cagta laakiin xaruntan sogsa marka aynu joogno waxaa lagu ciyaaraa kubadda miiska iyo kubadda baaskitka iyo valleyboosha iyo ciyaarahan kale hidiya dhaqanka oo iyaguna dee qayb ah oo ciyaarihiisaoo hoosgelaya marka dabcan ma lacag baa dhalinyaro kala duwan baa rabta halkan ku ciyaaraysa xaruntan oo kale markaynu ka hadalno xaruntan iminka halkan hablaha ku ciyaaraya ma lacag baa ka qaadan qofka doonaya inaanta doonaysa in halka ka ciyaarta ma wiilka doonaya inay baaskalkan usoo doonto ama ciyaaraha kale may wax lacag lagama qaado meeshan waa meesha keliyay gabdhuhu leeyihiin lacag lagama qaado sida badanna inamadu ma yimaadaan laakiin gabdhuhu maan ugu talagalnay wiigii laba cishayna ciyaaraan oo ah kubadda baasketka kubadan kalena waxaweyn agabkeedii waxeedi miisasku way noo yaalaan laakiin materialka kale lagu ciyaarlaa sida shabagyadii iyo raakidadii oo kale ayaa naga maqan marka waxa weeyaan waa wax dee xaruntu ay ay yaalla oo maaragta oon ugu talagalnay inay hablo ku wax lacagase lagama qaado aan ahayn maal marka maaragtay ay soo gelayaanee ugu horeysa oo qofkii laga qaado shan iyo toban kun oo somalilan laakiin dabcan dhaqanka soomaalida marka la eego iyo weliba xagga diinta islaamka inta badan dee habluhu waa cawro markaa sidee baa uga taxadirtaan oo kale habluhii dabcan markay kubaddan ciyaarayaan raggasaa uga taxadirtaan in habla cid aan aanay ogolayn inay usoo gasho kale horta runtii maalintai habluhu ciyaarayaan inamo ma soo galaan wax inama ah inamaduna way ogyihiin runtii waana dee ixtiraamaan inay ma xarun hablo tahay waana xarunta keliya somalilan ka jirta ee habluhu ay iska leeyihiin marka run ahaantiina dee markay cawro tahay waxa weeye inantii wayna asturnaataa runtiina inantu way asturan tahay dharkeedii caadiga hadday diric tahay iyo hadday dhar dhaadheer tahay unbay ku ciyaartaa wax dee ka baxsan ama diinteenii islaamka ama dhaqankeenii iyo diinteeni wax u dhimaya midna meel ay maarag habluhu ay dee sharaftooda waxyeelaysa midna maaha waayo dumarkan baa waxbara oo anagaaba waxbara oo inantaydii baa ku jirta oo carruurtii walaalahay dhaleen baa ku jira oo carruurtii hablaha dee maaragtay hooyooyinkoodii waalidiintood noo keeneen baa jira marka hadday ku ogyihiin inay meesha ceebi taallo ama dee wax dhaqankeeni iyo diinteeni waxu dhimaya tahay dee waalidiintu may keeneen aniguna mana ciyaarsiiyeen maaragtay ubadkayga xaruntan oo aan dhex joogo waxaa meel aan iga fogeyn ku cayaaraya hablo iyaga oo xilligan oo kale cayaara kubadda kolayga kubadda kolayga ama basketball waana xarunta keliya ee xilligan ka furan magaalada hargeysa ee ay habluhu ku cayaaraan agtayda waxaa taagan mid ka mid a hablahaas bal horta magacaaga igu bilow iminka waxaan ku sugannahay garoon baaskid oo habluhu ku ciyaarayaan isla xaruntii weylu ku sugannaha oo dee kubaddii waatan hablo badan baa ciyaaraya bal magacaaga adigu igu bilow magacaygu waa nicmo muli cabdi nicmay bal iga warran hablaha ciyaaraad ka mid tahay kubadda soomaha baaska haa bal dareenkaaga iga warran iyo hablaha kale asxaabtaada ee halkan ku ciyaaraya bal in yaroo kooban sawir naga sii horta dareenkayga haddaan xaggan ka dhiibto aad baan u taageeraa kubadda waayo waa sbortis taasoo jidhka dhista mustaqbalkaagana faa'iido badan kuu leedahay caafimaad ahaan iyo dhisitaanka iyo quruxda iyo daadu dhisaanka iyo wax kasta waan garta dabcan inaad heshaan garoon sidan u xidhan oo dee habli gaar ay si gaara ugu ciyaari karaan bal iga warran iyada haa waan ku ciyaarnaa waayo garoonkan sugsa iminka annagoo khaasaa ku ciyaarnaa cid kale inama maaragno inteedaasa ku ciyaarnaa alxamdulilah hablu ma xiiseeyaan oo iminka maydin yimaadaan bal sawir naga sii haa way xiiseeyaan inkastoo in muddadan dambe ay aad u soo farabadanayaan hablihii kubadda baasidka xiiseynayay horta koley way u baahan yihiin habluhu in intan ka badan iyo garoomo kale oo ku kala yaala caasimadahoo kale laakiinse waa nasiib wanaag annaga garoonka yagan xaafaddu noogu yaala taasna ilahi baan ugu mahad celinaa dhalinyarada hiddaha iyo dhaqanka cayaarta ayaan qaarkood la kulmay aniga oo kala sheekaystay waxa ku dhaliyey in ay xiiseeyaan cayaarahan magacaygu waxa weeyaan xuseen cabdiqaadir maxamed marka kubaddiiba iminka hargeysa markaad eegtid laga soo weecanayo xarunta boqolaal dhalinyar noogu imanayso taasoo xataa aanu qabanno barnaamijyo dhaqana tobabaro afar afar bilood socda aanu qabanno taasoo aanu ardaydii amba dhallinyartii ku barayno dhaqankii wagar marka marka maxaad ku qiyaasi lahayd dad dhallinyarada dhaqanka kale een aad eegtid xiisaynaysaa maxaa- sidee u qiyaasi lahayd bal miyay soo badanayaan xiliyadan dambe maxaad ku qiyaasi lahayd xiliyadan dambe oo shaashadihii wax laga daawanayay ay aad u bateen aad bay u soo badanayaan dhallinyarta halkan noogu imanaysa ee dhaqankii doonaysa n tiiyo marmar aanay noo suurtogelayn in aanu ar- waxoo dhan aanu qaadanno waayo n meeshoo nagu yar hoolka intuu qaadayo ee aanu arda n dhallinyarta ku tababarno laakiinse ugu yaraan kuwa aanu afartan bilood tababarnoo kale waxa waxay yihiin laba boqol iyo shan iyo labaatan arday amba oo dhallinyaroo dhaqankii aanu uga faa'iidayno n oo ka kala yimid shanta degmo ee hargeysi ka kooban tahay taasoo mararka qaarkood ay dhacdo inaanu gobolladana u baxno n annagoo anaguna ka soo faa'iidaysanna n meelaha n cottageka amba meelaha mi- miyada ah n ka soo faa'iidaysanna bacdan magaalooyinkiina aanu uga faa'iidaynano dhaqankii Een, bal waxaan jecelahay bal dhinacan heesahoo kale dhallinyarada qudhooda si wada jira een, dhina- dhallinyaradan dhaqanka ayaa si wada jira ugu luuqayn doona bal mid ka mid ah inoo doora gaar ahaan dhinacii dhaantada mise hilwada kee ku horeysanaysa hilwada
waaridina dayaxtaba socdaatiine waaridina dayaxtaba socdaatiine waari tiri ninba heelaha u tumine waari tiri ninba heelaha u tumine oo looya gashaanti ka dhigae oo looya gashaanti ka dhigae war hobaali kalaan ka leenahaye ka rogo mid kale saar haatanna barbaarta aynu mar kale ka codsanno inay noo cayaaraan cayaar kale oo xiisa leh bal dhinaciisa ilicidana aynu eegno ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
waa tahay barnaamijkii waa go-aankaaga ayaad weli dhegaysanaysaan oo idinkaga imanaya laantaaf soomaaliga iyo idaacadda v o a magaalada washington dhallinyarada soomaalida ee iyaguna degan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka mid ah dhalinta loo qabto ama sameeya ciyaaraha iyo tar- iyo tartamada kala duwan ee la isugu keeno si ay maskaxa- si maskax ahaan loo dhiso sidoo kalena looga badbaadiyo dhibaatada hay-adaha ka midka ah hay-adaha ka howlgala halkaasi ee kuwa gargaarka ayaa markii hore taageero siin jiray barnaamijyada ciyaaraha balse taageeradaasi ayaa markii dambe meesha ka baxday kadib markii dhaqaale loo waayey barnaamijyada ciyaaraha lagu bixiyo haddaba wariyaha v o eda ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aadan xasan tarax ayaa warbixintan ku eegaya heerarka kala duwan ee isboortiga dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab
boqolaalka kun ee dhalinyaro ee xeryaha dhadhaab ku jira ayaa badankood wakhtiga isku dhaafiya ciyaaro kala duwan barxad kastoo bannaan waxaa casirkii marba dhinac u laadaya kubad dhalinyaro da' kastaba leh ciyaarta ugu badan ee dhalinyarada haddii fursad loo siiyo ay diyaarka u yihiin waa kubadda cagta oo xitaa aan macalin ama tababare u baahnayn diini xuseen barre waa guddoomiyaha isbootska ee xerada ifo waxa uu ka warbixiyey xaaladda isbootska xerada waxaana marka hore weydiiyey marxaladihii soo maray isbootska xeryaha xaaladda isboortiga ee ee xerada waxa weeyaan ee marxalado badan ayuu soo maray sidii waagii hore wuxuu ahaan jiray ee isboortska aad ayaa loo xiiseyn jiray hay-adaha deeqda bixiyo sidoo kale aad bay u xiiseyn jireen oo dhaqaalo badan ay ku bixin jireen balse waxaad u malaysaa markii muddooyinka dhow hadda ee arrintii way isbedeshay ee dhaqaalo la-aan ayaa imaatay hay-adihii maaragtay dhaqaalaha ku bixin jiray xagga isboortiga ayaa maaragtay dhaqaalihii goostay marka waxaad u malaysaa hadda in ay jirin wax xiriir ah oo dhinaca isboortska iyo ay leeyihiin hay-adaha iyo bulshada balse bulshada ayaa iskeeda maaragtay ayada u qabsataa waxyaabaha ay damacsan yihiin sida liigaga ay qabsadaan marka dhallinyarada dhexdooda ayaa xoogaa lacago inta iska arooriyaan oo kale ay liig ku qabsadaan sidaas ayaa marka ay maaragta wax loogu waxeeyaa waxaad nooga warantaa guddigiinan siduu ku asaasmay maxaase qabataan idinka ee guddigan wuxuu ku asaasmay ee, waad og tahay ee, xagga isboortiga waa arrin maaragta iska sensitive ah oo aad maaragta taxadarkeeda u leh marka waxaa dhacday ee, in la dhiso guddi maaragta ka kooban ee, sectionada ama xaafadaha ee xarada ifo si loo loo dardargeliyo in lasu keeno dhallinyarada xarooyinka xaafadaha kala duwan ku nool oo ay u wada ciyaaraan oo ay isku imaadaan markaa sidaa darteed waxaa la sameeyey guddi guddigaas oo ka koobnaay eh, toban qof eh, tobanka eh, section ee ifo ay ay ka koobnaay guddiga marka sababta iyo ujeeddada loo sameeyeyna waxay ahayd in ma aragtay ay guddigaas la shaqeeyaan hay-adaha si maaragtay loo xiriiriyo eh, hay-adaha iyo bulshada si loo xiriiriyo ayaa loo sameeyey guddiga marka laga hadlayo sboortska aad ayuu u fara badan yahay waxaa kamid ah kubadda waxaa kamid ka orodka waxaa kamid ah kubadda ca- gacanta oo kolayga kolayga kamid ah sports nooce ayaa laga ciyaaraa xeryaha
Eh, waa runta oo sportska waa waxyaabo badan oo kala duwan weeyaan balse xaradan ifo waxaa la- iyo xarooyinka kaleba xataa haddaan soo qaadano waxaa laga ciyaara inta badan waxay weeyaan dadka dhallinyarada soomaaliyeed horta waxay aad u xiiseeyaan waxaweyaan kubadda cagta Eh, taas ayna ciyaaraan waxa soo raaca waxaa weeyaan kubadda kale ee volleybolka ee gacanta laga ciyaaro ee oo ayadana dhallinyarada soomaalida ay ciyaaraan balse waxaa jirto dad kale oo ajnabi ah oo ciyaaro ciyaaro kale sida ciyaarta kubadda koleyga oo kale ah, ama basketballka ay ciyaaraan marka ciyaarahaas ayaa hadda laga ciyaara balse waxyaabo kale oo aan laga ciyaarin ayaa jirto oo ay suurtagal ahayn in laga ciyaaro waayo garoomadii aan- oo lagu ciyaar lahay oo aansan jirin sida hadda orodka oo kale wuxuu u baahan yahay garoomo fiican oo maaragta lagu ordi karo oo qofka uu ku ordi karo balse waxaasoo dhan ma lahan meeshaan sidaa darteed dhallinyarada waxay keliya ciyaaraan hadda ee kubadda ee, cagta iyo volleybolka iyo kubadda koleyga oo iyo basketballka oo qorooyinka kale ajnabiga ay ciyaaraan ahmiyad intee laegiyuu u leeyahay bulshada ciyaarahan khaasatan dhallinyarada waxaan filayaa xagga dhallinyarada in ay aad muhiim ugu tahay ciyaaraha waayo ee, dhallinyarada inta badan ee qaxootiyada joogo ee, fursado waxbarasho oo dugs- oo doo- meelo kale oo oo sare ma helaan badankooda waxaa laga yaabaa inay foonfo ama eh, dugsi sare ay bogeen ay iska joogaan kuwo badan oo fursado u waaya inay dugsiga sare ay ku biiraan oo kalaskii sideed ka dhaca ayaa jiro oo ayagana joogo marka in haddii ay sportska iyo waxa ay isku mashquuliyaan waxay u sahlaysaa inay ka joogaan xitaa inay ku dhacaan maaragta daroogooyin iyo waxyaabaan loo baahnayn sida qaadka iyo waxyaabaha kale ee bulshada dhibka u keenayo waayo ee sportska wuxuu ka dhigayaa in uu maaragta biisi ka dhigo qofka uusan maaragta hami u yeesho inuu ciyaaro sportska balse uu u waayo xitaa inuu oo drugs iyo waxyaabahaas oo kale uu uu maaragta uu cuno ama uu raaco dadka oo drugs dealerska
inkastoo meelaha qaarkood aysan lahayn meelo lagu ciyaaro ama garoomo lagu soo bandhigo ciyaaro badan haddana dhallinyarada ma aysan beeldarayn inay ciyaaraan qaar ka mid a dhallinyaradan da ahaanna yaryar yaan kula kulmay goob ay ku ciyaarayeen
magaca faysal saxaan axmed hebel ciyaaraha ka warma ciyaaraha way fiican yihiin waxaan ku jiraa tiim fc boorta la dhaho oo hadba kubaddan iskale aan ku dheelina garoonkan annakaas kale
ciyaarahan bal ka waran sideed u ciyaartaan oo sidoo ismina ciyaar nooca ciyaartaan ciyaar waxaan dhihi lahaa lug oo kubada lugan ku dhihi lahaa ilaa soo fiicanta anaga na fiicanta waan gartay een bal ciyaaraha ka waran ciyaar way fiican Haye, ciyaar nooca ciyaartaan ciyaarta kubagin baan ciyaarnaa khamaar waa isku dhacnaa oka
qamaar waan isku dhacnaa maxaa ka wadaa
tiim tiim baan isku dhacnaa kaas tiim baan isku dhacnaa nin walba meeqa tiim hadda meeshan ka soo qayb gashay ciyaarahan ma yaraato way fara badan yihiin kaas tiimka fara badan yihiin meeqa tiim waa hadee yaa lix ilaa shan way gaarayaan oka marka markaad isku dhacaysaan oo mataqaana liiga aad qabsanaysaan see u qabsataan waxaan u qabsanaa lacagaan dhiganaynaa kaas lacagaas baan dhiganaynaa marka waa ciyaarna waa ciyaarna marka dambe waan iska cunaynaa
kubadda cagta waxaa la dhihi karaa waa ciyaaraha keliya ee ka jira xeryaha guud ahaanna sbootska xeryaha dhadhaab waa mid lagu tilmaamo inuu hoos usii dhacayo ma jiraan hay-ad si buuxda u taageerta amaba dhiirigelisa dhalinyaradan inkastoo dhalinyarada ay isxilqaameen oo aad arkayso garoomo qaarkood inay ka socdaan jirooni aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga ayaanad weli dhegaysanaysaan oo caawana ka hadlaya arrimaha ku saabsan dhallinyarada iyo weliba ciyaaraha wariyaha v o eda ee boosaaso faadumo yaasiin ayaa iyaduna waxay waraysi la yeelatay mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee soomaaliya oo isagoo qiimeynaya ciyaarihii hore ee soomaaliya iyo weliba ciyaaraha haatan waxaana lagu magacaabaa mursal maxamed maxamuud oo ka tirsanaan jiray naadigii dekedaha ee kooxihii dalka soomaaliya ka jiray faadumo yaasiin ayaa ugu horreyn waxay weydiisay mursal bal xilligu ciyaaraha soo bilaabay marka ugu horeysa horta waxaan ku bilaabay dugsiyada iyo degmooyinka basketballka markii dambena waxaa qaadatay naadiga dekedaha la yiraahdo badda waxaan u cayaar muddo afar sano ah kadibna burburka ayaa dhacay oo waxaan u wareegay dhanka la yiraahdo puntland haddii aan dib ugu noqonno marka dowladii hore ee soomaaliya siday u horumarin jirtay ciyaaraha iyo qaabkay u kala jahayn jirtay maxaad oran lahayd
marka ugu horeysa cayaaraha waxay u kala jahayn jirtay dowladii dhexe ee soomaaliya oo maxamed siyaad barcallah u naxariisto oo madaxweynaha ka ah waxaa naadi wasaaradaha dowladiga ah baa waxay lahaayeen naadiyo lagu amro inay kooxaha dhisaan kooxaha ciyaartooy dhisaan inta nooc ee la cayaaro sida basketboolka kubadda cagta kubadda gacanta volleyboolka dabaasha orodada tenniska handiboolka wasaarad walba intaasoo cayaartooy oo naadiya ah bay lahaayeen wasaaradaha baana ka tirsanayn dowliga ah sidaas ayaa loo horumarin jiray cayaaraha oo wasaarad walba u samaysan jirta cayaartooy waa gartay markii marka ee soomaaliya ay la ciyaarayso wadamo shisheeye sidee baa loo xuli jiray laacibiinta waxaa loo xuli jiray inta naadi inta wasaaradood ay naadi cayaartooy ay leeyihiin sida haddaan soo xuso naadiga horseed jeenyo dekedaha waxool gaadiidka badda minishibiyo madbacadda qaranka inta cayaartooy wasaaradood ee cayaaraha ay lahaayeen baa laga xuli jiray laacibiinta ugu wanaagsan baa laga xuli jiray markaasay calanka magaciisa qaadan jireen oo qaran ahaan xuli matali jireen waa gartay markii uu burburku dhacay dabcan ciyaartooy baad ahayd waxaad u soo qaxday gobolada puntland maxaad ka bilowday waxaan ka bilownay garoon baabuurta lagu xeraysto oo kubadda cagta lagu cayaari jiray inaan isku taxallujino in laga saaro nolo kaga saaro baabuurta waxaan nala garab galay ilaahay jannada raxmaasiya markaa ninkii ahaa gudoomiyaha s s d f korneel cabdullaahi yuusuf axmed markii dambena noqday madaxweynaha soomaaliya ninkaas ayaa garoomada ka saaray saasaana gobolka gobolada bari uga bilownay gaar ahaan degmada boosaaso uga bilownay cayaaraha kubadda cagta tee naadi baa ka samaysma marka puntland markaas waxaa ka samaysmay ilaa iyo lix naadi oo la kala yiraahdo four four seven kah daalo dekedaha midnimo baa ka samaysmay markaas oo aan isku daba ridnay sidee baad is leedahay iminka waa loo horumarin karaa ciyaartooyda soomaaliyeed habka ugu wanaagsan oo ay si wada jira ugu safan karaan oo soomaaliya oo dhan oo dhammaystiran ay la ciyaari karaan ciyaaraha adduunka oo kale markay u safanayaan maxaad ku tilmaami lahayd waxaan ku tilmaami lahaa horta marka ugu horeysa marka nimanka xiriirka kubadda cagta ay oo soomaaliya matalaya ay daacad ka noqdaan inay gobolada soomaaliya oo idil ay ka xulaan howlka qaranka soomaaliya calanka soomaaliya nimanka qaadanaya ay ka xulaan sidaas ayaa lagu heli karaa horumar dibadda laga soo hoyo guuldaradii ka dhacday hadda cayaarihii qaranka soomaaliya inta laga soo badiyo saddex iyo toban gool laga dhaliyo ma ayan dhacdeen haddii laga xuli lahaa gobolada soomaaliya oo dhan maxay tahay marka caqabada haysata dhalinyarada isboortiga dhalinyarada isboortska caqabada haysta waxay tahay garoon xumo meelo lagu cayaaro ma leh meel lagu dabaasho ma leh macnaha isboortsku waa noocyo badan yahay horta garoon baskid wax la yiraahdo kubadda gacanta wax la yiraahdo iyo mid handiball iyo mid volleyball midna ma ka jiro waxaa la bresharka la wada saaro oo la wada cayaaro waa halkaa garoon kubadda cagta oo gobolka degmada boosaaso ku dhex yaal taasna waxaa keenaya dad baa magacii soomaaliyeed wax ku soo qaata oo waxay yirahdaan gobolada soomaaliya ayaan garoomo iyo horumarin ka sameynaa waxay ka sameeyaanna ma jirto
waa tahay mursal maxamuud mursal maxamed maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ka tirsanaa ciyaartooydii kubadda koleyga ee naadigii dekadaha oo u waramayay wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac welina waxaad degeysanaysaan lantaaf soomaaliga idaacadda v o eda barnaamijka waa go-aankaaga ee arrimaha dhallinyarada aan uga hadalno haatanna waxaa la soo gaaray qeybtii dambe ee barnaamijka oo ah qeybtii su-aalaha dhallinyaradu ay kusoo gudbanayeen waxaana barnaamijka caawa marti ku ah oo su-aalaha dhalinyarada iyo weliba arrimaha ku saabsan ciyaaraha ka jawaabaya cabduqaadir xaaji daahir shiikha oo ah tababare dhinaca ciyaaraha kubadda koleyga horena uga tirsanaa ciyaaryahanadii ugu cadcaddaa ee xulkii qaranka soomaaliya iyo weliba naadigii kubadda cagta ee badda cabduqaadir haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada minneabolis waxaa sidoo kale stuudiyaha igu weheliya oo ila jooga cabdilaahi nuur maxamed kalambo oo ka tirsan laantaaf soomaaliga v o a muddo dheerna soo tabanayey ciyaaraha soomaaliya labadiinuba kusoo dhawaada cabdiqaadir kusoo dhawow cabdulahi colombo labadiinuba kusoo dhawaada barnaamijka waa go-aankaaga waa dhownahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdicasiis waa tahay haddii aan cabdiqaadir adiga kugu bilaabo barnaamijkeenu wuxuu ka hadlayaa arrimaha dhalinyarada khaasatan ciyaaraha ciyaaraha marka adigu kubadda koleygaad ciyaari jirtay waxaan doonaya markaa bal inaan ku weydiiyo su-aasha ah maxay kula tahay adiga marka la eego iyadoo la isticmaalayo qeybaha kala duwan ee ciyaaraha sidee dhalinyarada soomaaliyeed looga badbaadin karaa dhibaatada gaar ahaan markaad eegto soomaaliya oo kale dagaalada argagixisada burcadbadeeda tahriibka iyo weliba dhalinta qurbahoo iyagu mararka qaarkood iyagana lagu tilmaamo inay yihiin dhalinyaro dhalinyarada gaangiska gaangiska waxaa la yidhaahdo ku biira kooxaha ee dembiyada geysta maxay kula tahay adiga iyadoo ciyaaraha la isticmaalayo sidee loo badbaadin karaa
cabdicasiis waa sida aad u sheegtay horta isboortiga sidiisaba kelmaddu waa hal eray laakiin macnooyin fara badan ayuu runtii leeyahay isboortiga markaan yaro fasiro isboortigu sidiisa waa isbarasho ama isdhexgal mararka qaarkoodna nabadeynta ayaa loo isticmaali karaa dhinaca kalena markaa fiiriso waa caafimaad oo caafimaadka ayuu runtii u fiican yahay marka the the main reasonka aniga aan isdhihi karo dhalinyarada waa looga badbaadin karaa waxyaabaha xunxun oo ay mar kasta ay ku dhex jiraan waxaan dhihi karaa waxa ugu wanaagsan in loo abuuro tartamo ciyaareed oo runtii aada u fara badan ha noqoto mid heer tuula marka laga bilaabo heer degma heer gobol kadib loo gudbay ilaa iyo heer qaran taasi waxaan dhihi karaa haddii tartamadaasi loo sameeyo way uga badbaadi karaan ayaan is leeyahay waxyaabaha xunxun marka ayaa ay dhalinyaradu ay ku fikri karaan waxaana ay keenaysaa markaasi in laisu soo dhaweeyo dhalinyarada oo marka ay isdhex galaan oo ay isbartaan marka waxyaaba fara badan marka oo ay ku hamin lahaayeen xilliyada firaaqada ayaa markaa meesha ka bixi kara waa tahay laakiin markaad eegto cabdiqaadir burburkii dalka ka dhacay waxa uu sababay in dhammaan qeybihii ciyaaraha kala duwanaana ay burburaan oo meesha ka baxaan mar haddii taasina meesha ay ka baxday dhalinyaradii iyo ubadkii mar haddii aanay ciyaaro jirin iyo tartamo badan oo dalalkiina aad ogtahay in colaadii ka dhacday waxay u saashay in iyagu aynayna ciyaarihii xiise gaara u hayn marka siday kusoo noqon kartaa bay kula tahay wadiiqada ugu habboon ee dib loogu soo nooleyn karo arrimihii isboortiga khaasatan meelaha ay colaaduhu ka dhaceen inkastoo dalku uu kala duduwan yahay maxay kula tahay adiga
waa runta horta meelaha qaarkood runtii markaan tilmaamno meelaha nabadda ka jirtay sportig waa ka socday dhinaca muqdisho aan dhihi karo waxoogaa dhibaatadii ugu badneed ayaa soo gaartay isboortiga waa uu ka socday runtii iyadoo dagaalo ay jireen ayaa haddana dadka eh, runtii eh, banaadir ama gobolka banaadir ama muqdisho degan isboortiga runtii waa ay wadeen oo calanka meel walba waa la geynayey tartamada waa laga qaybgelayey Eh, runtii wax weyn bay qabteen aan dhihi karaa marka maamulkii markaa joogay muddadii dagaalada eh, eh, runtii sokeeye ay socdeen ama aan dhihi karo magaalada xoogaa yara ee ee dagaaladu ay ku badnaayeen Eh, dhankan kalena markaad fiiriso muddooyinka hadda ugu dambeeyay weliba waxay ka qayb galayaan ilaa heer qaran baa laga qayb galaya ciyaaraha oo la- oo ay dhalinyaradu ay masilayeen ayaan aaminsanahay Eh, runtii wax weyn ayaa runtii la qabtay ayaan dhihi karaa muddadii dagaaladu jireen haatanna waxaan rajaynaynaa in meeshii meel kasii weyn inay gaarto taasoo haatanba noo bilaabatay oo aad arkayso in dhalinyaro masilaysa magaca qaranka soomaaliyeed oo qurbaha laga aruuriyey inay ka qayb galayeen cayaaraha caalamiga waa tahay n goobaha dagaalada markaan eegno n iyo dhinaca colaadahu ay ka dhaceen koonfurta soomaaliya oo kale sida muqdisho oo kale weli waxaad moodaa eh, in aysan hana qaadin garoomadii ciyaaraha oo weli aad moodo in dagaaladii ay aafeeyeen N maxaad kala socotaa adigu khasaaraha soo gaaray garoomadii ciyaaraha iyo weliba dibudhiskoodaba qorshaha eh, ku aadan dibudhiskooda Eh, runtii eh, dowladda hadda soomaaliyeed ee federaalka ah iyadu waxay wadaa dadaal fara badan oo garoomadii in laga saaro eh, ciidamada degan si dhalinyaradii dib loogu unko oo ciyaarahoodii hawshaas iyada ah wasaaradda ah, isboortiga gaar ahaan arrimaha bulshada wasaaradda hadda loo magacaabay ayaa gacanta ku haysa sida xa- eh, wararku ay ugu soo gaarayaan mar dhowna waxaan filayaa in laga saaro eh, ciidamada degan garoomadii ciyaaraha sidoo kale haddaad la socoto garoonkii kubadda koleyga ee luujina oo aynu ku cayaari jirna waageeni isaga naftiisa dayactir baa lagu sameeyey garoonkii kubadda cagta ee conis ayaa isagana waxaa la dhigay ah, caws artificial ah oo isaguna dhowaan ah, eh, howlgeli doona oo xiriirka kubadda cagta asna uu ka shaqeeyey runtii howlo fara badan ayaa socda Eh, dhinaca kale markaad fiiriso gobolada banaanka ah oo ay ka mid yihiin for example oo kale markaan soo qaatay eh, puntland gobolada puntland oo kale ilaa iyo halkaa ay ka gaalkacayo ciyaaro baa ka socda oo kubadda cagta Eh, sanadkii hore xataa ciyaaro baa lagu qabtay puntland marka ciyaaruhu sidoodaba ma aysan istaagin inkastoo soomaalidu hadda eh, uu dagaalo sokeeya uu jiray haddana sportiga mar walba waa u taagnaa oo gobolada soomaaliya iyo muqdisho intaba sportiga mar walba waa uu ka socday waa tahay Een, waad mahadsantahay cabdiqaadir cabdilaahi baa stuudiyaha iigu weheliyoon isagana doonaya inaan su-aashan u bandhiga Een, cabdilaahi eh, isboortiga marka laga hadlayo ama qeybaha kala duwan ee ciyaaraha soomaaliya een, baxda isboortiga marka laysku yidhaahdo oo ama ciyaaryahanada ka kooban ama dadka isboortiga ku lug kale ku kooban een, waxaad moodaa inkastoo ciyaarahu ay dagaaladii iyo burburkii saameeyeen haddana laakiin in iyagu weli ay isku xiran yihiin ood moodo xitaa qurbaha inaad bahdii isboortiga een, eh, aad arki kartid maxay kula tahay adiga markaad qiimeyso bahdii isboortiga laisku oran jiray shaqadoodii hore iyo xilligan isbarbardhigadoo ku samaynaya cabdicasiis aad baad umahadsanta waa sidaa sheegtay eh, eh, bahda ciyaaraha waxaa la yidhaahdaa bah iyagu ku midooba oo keliya balwadda ay leeyihiin ciyaaraha haddii ay noqon lahayd kuwa taageerayaasha kuwa ciyaara macalimiinta iyo kuwa maamula intaba Eh, berigii hore xilligii nabadda soomaaliya dowladdii hore ay jirtay sidaasay isugu duubnaayeen markii burburku uu dhacay dibadaha loo soo qaxay iyo gudaha waddankaba weli bahdii isboortiga way isku duuban yihiin meel kastoo ay joogaanna waa dad walaalaa oo ay midaysay balwadda qura oo ay leeyihiin jacaylka ay u qabaan ciyaaraha Eh, sidaad ogtahay cabdicasiis meelaha kala duwan ee hadda soomaalida ay ku badan tahay yurub iyo maraykanka iyo kanadaba Eh, sanadkiiba waxay qabtaan tartamo kala duwan oo ciyaaraha ah oo xidigihii hore ciyaaraha kubadda cagta koleyga in noocyada kala duwan ay isugu yimaadaan iyo weliba dhallinyarada cusub ee iyaguna ciyaaraha ku soo biiray kuwaasoo eeganaya eh, xidigihii hore ee magaca ku lahaa ciyaaraha soomaaliya marka bahda isboortiga meel kastoo ay joogaan waa dad weli walaalaha isku duuban hiwaayadana aad daacad ugu ah waa tahay cabdilaahi Een, cabdiqaadir eh, waxaan ku noqonayaa sheikha oo minneapolis khadka taleefonka ku jira Een, cabdiqaadir waxaan doonayaa bal qaar ka tirsan eh, dhegeystayaasha oo su-aalo soo gudbiyey inaad bal een, intii aad awoodid ka jawaabtid dhegeystaha ugu horeeya ayaan doonayaa in su-aasha uu soo bandhigayaan soo gudbiyo
aniga oo magaceedu yahay cabdulqaadir cali daahir juula joogana magaalada garoowe waxaan weydiin lahaa ciyaartooy dhalinyarada gobolada dalka soomaaliya joogtaa sanadka labada kun iyo saddex iyo tobanka maxaa qorsho ah ay ugu talagaleen ee ay kaga qayb geli karaan ciyaaraha kala duwan ee ka dhacaya ee, qaaradda africa gaar ahaan bariga iyo bartabaha gaar ahaan under tobantiga argentin teenage oo aan ognahay in laga sulo xamar keliya marka doori ma ku yeelan doonaan gobolada dalka soomaaliya guud ahaan marka laga reebo muqdisho maahay waa tahay waxaan u malaynaya cabdiqaadir sheikha inaad eh, su-aashaasi maqashay
Ah, su-aashaas waan maqlay laakiin haddii aniga fikirkayga aan ka dhiibto eh, technically eh, waan aaminsanahay in dhalinyarada ah, waxtarka leh ama talentiga ah in la raadiyo oo laga raadiyo meel walba oo ay joogaan oo ama dalka soomaaliya ay kaga sugan yihiin gobol kasta ama tuulo kastaba Eh, dabcan inkastoo hadda anigu aanan eh, runtii dalkii gudihiisa aanan joogin misena rag badan baan filayaa inay gacanta ku hayaan howlahaasi waxaana ay ku habboon tahay aan filaya in dadkaasi lala xidhiidho si loo gaarsiiyo loogu sheego ciyaartooygii talentiga ama awoodda u leh inuu ilaa heer national team oo magaca calanka soomaaliya masilo meel walba uu joogo marka anigu waan aaminsanahay in fikirkaa la raadiyo ciyaartooyda runtii ah, eh, ku nool dibadaha ama meelo kala duwan dalka gudihiisa ama dibaddiisa waa tahay dhegaystee dhinaca facebookga nagala socda isna su-aal taasi la mida een, soo gudbiyey oo lagu magacaabo burhaanudiin albedri wuxuu leeyahy waxaa loo horumarin karaa in dalka soomaaliya een, laga soo xulo dadka ugu tayada badan ee ciyaartooyda qaranka matalaysa meesha iminka malaha siduu isagu dhegeysta hadalka u dhigay laga soo ururiyay magaalada muqdisho marka een, sidaan ognay cabdiqaadir haddaan su-aashaasna kugu soo celiyo een, magaalada muqdisho waa xaruntii dalka inkastoo dagaal ka dhaceen haddana sidaad sheegtay sboortiga weli wuu nool yahay oo hay-adihii xiriirada kala duwanaa sboortigu way shaqeeyaan laakiin markay noqoto xulista ciyaartooyda soomaaliya matalaysa een, dibadaad aduu joogtaa malaha su-aashaasna waxay ku habbooneed inaan iyaga weydiino inkastoonay noo suura gelin sidee loo soo xulaa qaabka ciyaartooyda matalaysa een, eh, xulka qaranka soomaaliya ee ciyaaraha ama gobolada eh, nagu dhadhow ee eh, bariga africa oo kale ka qaybgalaysa xulista qaabkee loo maraa Ah, waad mahadsan tahay eh, mar labaad cabdicasiis waxa waaye horta eh, ii sheeg aniga waxaan ogahay ilaa iyo the last two yearskii ugu dambeeyey in dadaal badan ay muujiyeen ummadda soomaaliyeed xataa ciyaartooyda qaarkood waxaa laga geenaya qurbaha qurbaha ayaa laga wadaayey oo la geenayay maadaama dalkii uu dagaalo badan uu aafeeyey oo marka ciyaartooyda markaasi la heli karaa ay aada u yaryihiin ha noqoto in dhaqaalaha marka la fiiriyo oo maanta ciyaartooyga naftiisa marka uu ciyaar ka qayb galaya waxaa loo baahan yahay in qalabkiisa loo dhammaystiro dhaqaalihii loo dhammaystiro marka inkastoo xoog badan uusan jirin dalka gudihiisa ayaa qurbo joogta iyo dad badan oo kamid ah ama isboortiga jecel waxa ay xoogga saareen in laga raadiyo ciyaartooyda dibadda waa kuwan soomaali waaye kuwa naftooda fursadda la siinayo kuwa gudaha ku jirana waa soomaali ayaan qabaa marka way way habboon tahay in gudahana laga raadiyo dibaddan laga raadiyo marka dabcan waa sidii hore aan u sheegay ah, waxay hab- ku habboon tahay in la iska kaashado oo markaa aysan jirin in cid gooni ay mataqaanaa isheeg ay ay ay ay howl u qabato oo ay tahay in waxaan la qabanayo loo qabto qarankii soomaaliya ay tahay oo aan aad iyo aad u rajeynayo in gruubka muqdisho jooga aan idhaahdee magaalada xamar iyo gruubada kale meelaha jooga oo iyagu aaminsan in ciyaartooydu xamar un laga xulo anigu laakiin fikirkaas ma qabo ciyaartooyda eh, ii sheeg maadaama xamar ay tahay magaaladii ugu weyneed oo dad fara badan ay joogaan ciyaartooy fiican baa laga helaya ciyaartooydii hore national teamka ciyaartooydii eh, wadankan usoo halgamay oo maanta magac fiican kule kulli waa ay wada joogaan marka waxa dhan guud ahaan guud ahaan in la iska kaashado ayay ku fiican tahay inkastoo dadaalkaasi haddaba uu bilowday waxaan jeclahaa waxaan dhihi lahaa in hore loo sii dhaqaajiyo oo la raadiyay ciyaartooyda talentiga ee wadanka gudihiisa ku nool waa tahay dhegaysto kale ayaan eh, oo isna su-aal soo gudbinaya ayaan doonaya isagana inaan u baaqo
bismillahi raxmaani raxiim aniga magacaygu yahay cabdicani axmed faarax een, kuna nool magaalada hargeysa barnaamijka su-aasha weydiinayahaa baa waxay tahay sidee baa loo dardargelin karaa loona dhiirigelin karaa een, loo- laguna dadaali karaa inay dhalinyartu noqoto kuwo aada iyo aada u xiiseeya isboortiga iyo ciyaaraha
waa gartay een, dhallinyarada sidee looga dhigi karaa kuwo ciyaaraha xiiseeya ayuu su-aashaasu soo gudbiyey dhegeystahaasi ka mid a dhallinyarada ee hargeysa jooga een, ca- cabdiqaadir
Ah, dhalinyarada runtii intooda badan horta eh, qofku marka dhalinyarta weliba aad iyo aad u yaryar yihiin sportiga sidooda waa ay jecel yihiin waana hiwaayad runtii ah, qof kasta markuu dhalinyar yahay uu aad iyo aad u xiiseeyo inuu at least uu mataqaana isheeg uu meel un uu ka gaaro marka waxaa lagu dhiirin keli dhiirigelin kara waxa ay tahay marka hore first horta waxa waaye waa in asaga ay ka timaada horta waxa in uu jecel yahay uu jecel yahay marka in uu meel ka gaaro oo horumarna uu tigsado asagoo markaasi role model ka dhiganaya dadka ka horreeya oo kale for example hadda eh, markaad fiirso oo kale eh, mo faarax oo kale waa nin soomaaliyeed ciyaarahana meel runtii aad iyo aad u weyn ayuu ka gaaray dad badan baa marka isaga ku hiranaya oo raba heerka uu gaaray ee caalamiga ah dad raba in ay gaaraan marka horta waa inay qofku ka timaadaa waa inuu waxaan uu yahay wax uu jecel yahay oo marka uu isaga uu xiiseynayo marka inuu meel ka gaaro ha noqoto kubad cag kubad kolay iyo ciyaaro fudud intaba markaasi waxa uu heli karaa macalimiin iyagana ku dhiirigeliya oo markaa hore usii kaxeeya si uu meel u gaaro waa tahay cabdulaahi colombo stuudiyaha ay ugu heliyaan doonaya isna bal in isla arrintaasi aad ka dhawaajisay ee role modelka ama qofka lagu daydo cabdulaahi soomaaliya markay noqoto dhinaca ciyaaraha guushii malaha ugu weyneed ee soomaaliya la oran karo way ku faantaa ee usoo hoyatay waxay ahayd tii orodyahankii soomaaliyeed cabdi bile cabdi markii uu ku guuleystay tartankii orodada wixii ka dambeeyeyna ma jirin guulo badanoo markaasi la oran karo soomaaliya usoo hoyatay cabdi bile markaa wuxuu noqday role model ama qof ay dhalinyaradu ku faanaan oy oy ku daydaan bal xilligaas adu waad soo joogtay waxaad ii eegtaa dib adoo u gocanaya waxay dhalinyarada markaasi uga dhignayd cabdi bile guushu soo hooyey iyo marxaladdan iminka taagan cabdicasiisow aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdi bile sidaa sheegtay waa haliyey soomaaliyeed waa ciyaaryahankii biladda dahabka kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii usoo hooyey ummadda soomaalida guushaasoo meel kasta soomaalida joogta gudaha iyo dabaddaba ay ku diirsadeen aadna ay usoo dhoweeyeen waxaan ku faraxsanahay muddo soddon sannadood ee haatan laga joogo in cabdi bile aan ahaa waryihii ugu horreeyey ee waraystay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii isagoo xilliga ahaa wiil dhallinyaro ah oo aan cidno aqoon oo magaalada muqdisho cun ku sameeya orodada berigaas waraysiga aan ka qaaday waxuu u noqday mid dhiiro geliyey mustaqbalkiisana aad iyo aad u anfacay aakhirkiina waa tii markaa biladda uu soo hooyey cabdicasiisow sidaa sheegtay ciyaaryahankan cabdibile waxa uu noqday ciyaaryahan ay ku daydaan dhallinyarada soomaaliyeed kuwa daadayar kuwa dhexe waxaan xusuusnahay berigii biladda uu soo qaaday toddobaiyo siddeetankii min ka soo bilowda madaxweynihii soomaaliya allah u naxariistay maxamed siyaad barre ilaa qofka ugu yaree dhallinyarada magaalada muqdisho joogay ayaa garoonka u tegay soo dhoweeyey magaaladoo dhanna way ordaysay iyadoo aad loo maamuusaya amba lagu diirsada guusha cabdibile marka dhallinyarada haatan joogtaa inkastoo muddo dheer hadda dagaalla ay jireen ma ayan arag qof ay ku daydaan sida sheekha hadda uu sheegay ciyaaryahanka muo faarax oo ah wiil soomaaliyeed oo guul aad u ballaaran ka soo hoyey ciyaarihii olombikada ee london lagu qabtay waxaan filaynaa in sidaasoo kale xidiga ay soo baxaan oo ay ku daydaan dhallinyarada soomaaliyeed ee mustaqbalka jecel in magac ay ku yeeshaan ciyaaraha noocyadoo kala duwan waa tahay cabdulaahi waxaan ku noqonayaa cabdilqaadir xaaji daahir shiikha oo tababaro dhinaca kubadda kolayga oo ku sugan magaalada minneabolis barnaamijkana su-aalaha ka jawaabaya cabdiqaadir su-aasha dhinacan kalean kaa weydiinaya waxay tahay adigu ciyaaryahanadii soomaaliya ee soo mara aad ka mid tahay inkastoo dibadda ku nooshay laakiin waxaad ii sheegtay qaarkiin qolo idinka idinka mida in weli dalka ay joogaan dhinaca markay noqoto nabadaynta doorka ciyaaraha laga rabo in ciyaartooydii hore xitaa mar hadday yihiin dadka la yaqaanay ma jiraan qorshayaal dhinaca nabaddu ay ka qayb galeen ama tartamo ay agaasimeen oo iyaguna ay dhallinyarada hormood hormood u noqdeen oo tartamo ama jiiroon iyo kooxa la ysku keenay ood adigu og tahay ma jira inkastoo dibadda joogtid
runtii inkastoo dibadda jooga haddana ciyaaraha guud ahaanba ka socda dalka gudihiisa waxa wada ama hogaaminaya waa dhalinyaradii hore ee isboortiga iyo dhalin cusuba hadda kusoo biirta oo iyaguna aad iyo aada u firfircoon oo kaalin aad aad u weyn ka qaata horumarinta isboortiga soomaaliya sidaas lamid ah qurbaha oo kale annaga iyo rag badan oo jooga oo ciyaartooydii hore iyo ciyaartooydii dambaba ah iyo qaar kaloo cusuba hadda runtii iyaga naftooda ku howlan isboortiga intaba gacanta ayaan ku haynaa marka waxaan oran karaa guud ahaan markaan isku soo xiro kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba relation fiican baa naga dhexeeya ujeedaduna waxay tahay in la horumariyo isboortiga soomaaliyeed oo la gaarsiiyo meel wanaagsan waa tahay cabdiqaadir waad mahadsan tahay waxaan u baaqaya dhegayste ka mida dhallinyarada oo doonaya inuu su-aalna soo gudbiyo ku saabsan arrimaha dhallinyarada iyo ciyaaraha bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa daahir maxamed macalin daahir samaraano guddoomiyaha sportska gobolka baay baydhabo joogaa marka waxaan waray weydiinayaa bahda sportska ee martida ku ah v o a sidee looga bixi karaa dhibkan labaatanka sano ee dhalinta reer goboladan koonfureed ama soomaaliya ku habsatay marka wax barnaamij ay u hayaan maxay tahay
waa tahay cabdiqaadir inkastoo dibadda joogtid laakiin dhegeystahaasi ku sugan baydhabo wuxuu leeyahay sidee looga bixi karaa wax barnaamij oo jiraa ma jiro in laga baxo dhinaca isboortigu ka hadlaya dhibaatada dhalinyarada barnaamijka isaga waxaa gacanta ku haysa sida aan maqaalka ugu yahay wasaaradda arrimaha bulshada ama wasaaradda isboortiga aan idhaahde oo ay maanta hogaanka u hayaan dad isboortiga muddo badan kusoo dhex jiray iyo guddiga olombikada soomaaliyed oo maanta loo doortay gudoomiye cabdulaahi axmed tarabi oo isna ah nin muddo dheer kusoo dhex jiray sportiga soomaaliyeed marka qaabka ay wax ku wadaan waxaan rajayn doonaa haddii ilaah yidhaahdo inuu noqdo mid sportiga soomaaliya sare u qaada marka barnaamijyadaas waa ay socdaan maadaama hadda dowladdii kumaalgaarnimada ay ka baxday ujeedadooduna sida aniga maqaalku ugu yahay ay tahay in sportigii la gaarsiiye la horumariyo la gaarsiiye meel walba waxaan marka ka rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo in sportigu uu ku talaabsan doono horumar aada u weyn maadaama dad maanta xoogaal ah sportigii hore ee soomaaliya muddadii kow laba iyo labaatanka sannadood ahayd dagaaladu ay jireen iyo wixii ka horreeyaba dad xoogaal u ahaa horumarinta sportiga inay maanta gacanta ku hayaan oo aan filayo in ay ay barnaamij fiican ay u dejin doonaan waa tahay dhegayste kale ayaan isna u baaqiya oo su-aal qaba ku saabsan arrimahan ciyaaraha iyo dhallinyarada magacaygu waan cabdisalaam najax waxaan joogaa nairobi day u dhici kartaa ama ay macquul u noqon kartaa in la sameeyo dhalinyarada laga yaabo qaarkooda inay haatan ku jiraan kuwa dagaalamaya ee qoryaha sido in lagu wacyigeliyo inay qoryaha dhigaan oo ay fursad u helaan inay ciyaaraan banooniga ama sbortiska noocyihiisa kala duwan ayna ka qayb qaataan barnaamijka isdhexgalka xagga nabadeynta dhalinyarada iyagoo ciyaaro ku muujinayo waa tahay cabdiqaadir waxaan filayaa su-aashaasi inaad fahantay
si fiican baan u fahmay barnaamijkaasi wacyigelinta runtii waa wed aada iyo aada u wanaagsan oo aysan ahayn mid shaksi iyo laba un xil uu ka saarinayo ay tahay soomaali weyn oo dhan ama qof walba oo maantayto u danqanaya ama damiir soomaalinimo ay ku jirto inuu kaalintiisa ka qaato dabcan waddankan waa uu burburay runta waaye muddo dheer ayuuna burbursanaa dadkii waa loo kala hadal xumeeyey ama waa loo kala sheeko xumeeyey qaab qabyaaleed baa xataa la isku laayay runtii marka trasiga ama is-aaminada waxa ay imaan kartaa oo keliya in qof walba oo soomaaliyeed uu dhexda u xirto ama ha noqdo macalin ama ciyaartooy hore ha noqdo in dadku ay isku yimaadaan markaa la isu yimaado dabeedna laga shaqeeyo sidii dhalinyaradaasi soomaaliyeed oo loogu jeheli lahaa sportiga marka qoriga looga dhigi lahaa looguna jeheli lahaa dhinaca sportiga waa tahay cabdiqaadir waad mahadsantahay cabdulaahi colombo halkan ilaa fadhiya ayaan doonaya su-aashan inaan u bandhigo cabdulaahi dhalinyarada kasokow uu hadda cabdiqaadir ka dhawaajiyey ee dagaalada waxaa jira dhalinyaro fara badan oo dalka jooga oon ciyaarihii ciyaarin oo balwad kale leh qaadka oo kale matalan oo aad muddo jirkooda inuu aada xitaa qaadkaasi u diishooday sidee bay kula tahay dhalinyaradaasi dhibaatooyinka qaadka waa looga badbaadin karaa iyadoo ciyaaraha lagu dhiirigelinay maxay kula tahay barnaamij noocaasa sida loo samayn karo cabdicasiiso waxaan xusuusnahay halgudhigadii ee la isticmaali jiray xilligii dowladdii hore ee soomaaliya in ay ka mid ahayd jir fayow ayaa maskax caafimaad leh marka dhalinyarada soomaalida sidaa sheegtay balwadaha aadka xunxun leh qofka ciyaara ama isboortiga ku jira sidiisaba balwaduhu waa uu ka caagan yahay waa nin jirkiisu waa caafimaad qaba markasta isboortiga ku dadaala noocyada kala duwan ee ciyaaraha marka dhalinyarada soomaalida inkastoo hadda dagaaladu ay aada u saameeyeen oo balwadihii ay aada u bateen haddana waxaan ku waanin lahayn inay balwadaha ka haraan oo ay ciyaaraha u soo jeestaan qaybahooda kala duwan sida loogyahay maanta ciyaaruhu ama ciyaaryahanka ciyaara lacag malaayiin doolar ayay sameeyaan kooxaha qaarkood waxaa la sheegaa in bilyan dollar uu ka badan yahay lacagaha ay haystaan ama ay isticmaalaan oo ciyaaryahanada ay siiyaan tusaale haddii aan soo qaatay xidiga leonel messi oo wadanka argentin u dhasho kooxda brazil u ciyaara ciyaaryahankaas cabdicasiiso isagoo aada u yar oo weliba xanuunsan dhinaca koriinka cudur uu ka haya ayaa kooxda barcelona ay soo iibsatay iyagaa daweeyey ilaahbaa daweeyey markaa kadibna maanta xidigaasi inuu yahay ninka ugu wanaagsan ciyaarta kubadda cagta iyo caalamka marka balwaduhu waa ay dilaan ama way baabeeyaan dhalinyarada laakiin haddii ay ciyaaruhu ku jiraan caafimaadkooda jirahaan iyo dhinac kasta way ka wanaagsan aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka intaanan gudagelin su-aasha ugu dambeysa cabdiqaadir u bandhigayo aan laba fariimood oo fariimaha faraha badan ee dhinaca facebooka haddaan akhriyo waxaa ka mid ah shaafici mursal idris oo sacuudiga jooga wuxuu yidhi aniga way fududhu yidhi in la hormariya sboortiga soomaaliya haddii ay jirto isku xirnaan teeda kale haddii la helo ciyaartoy daacada iyo tababare hawshooda ka soo baxa sidoo kale maxamed deeq wuxuu yidhi isaguna waa dhegeyste waxaa loo horumarin karaa in macalin ama tababare khibrad leh la helo oo markaasi dhalinyarada si fiican ciyaaraha u bara cabdiqaadir waana qeybtii ugu dambeysay barnaamijka si kooban labaatan second ama labaatan ilbiriqsi tababarana waa laga dhawaajiyay adiguna tababaraa tahay maxay kula tahay kaalinta tababarnimada tababarayaal khibrad leh sidee loo heli karaa runtii tababarayaasha khibradda le waxaa lagu heli karaa waxay tahay in marka hore loo helo seminaaro ay ka qayb galaan ama ha noqoto gudaha ama dibadda intaba iyagoo si aqoontooda sare loogu qaado marka waxay noqonaysaa in cunuga ay barbaarinayaan marka inuu inuu raaco waddo runtii aad iyo aad runtii u wanaagsan laakiin coachka hadduu isagaba uusan ahayn Waa tahay.
coach khibrad wanaagsan leh Aad marka baad- waa adkaan waa adkaanaysaa in ciyaartooyga uu horumari waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir xaaji daahir sheikha oo tababara dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga horena uga tirsanaa ciyaaryahanadii soomaaliya oo ku sugan minneabolis oo khadka taleefanka dabcan si toosa ugu jiray barnaamijkana su-aalaha ka jawaabay iyo weliba cabdulaahi colombo oo stuudiyaha igu weheriya oo isaguna barnaamijka qayb ka qaadanaya dhinaca su-aalaha jawaabidooda guud ahaan barnaamijkiina waa naga intaase waa cabdilcasiis xuseen oo idinle intaan toddobaadka dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.